Mujaahidiinta oo cagta mariyay saldhiggii cadawga ee Baar Sangooni, tobanka Ramadaan kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada waafaqsanna kow iyo labaatanka Maarso labada kun labatan iyo afarta, waa ciwaanka bayaan goordhow ka soo baxay hoggaanka caskariga ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. Bayaankan ka soo baxay taliska ciidanka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu bilowday aayadda Qur'aanka Kariimka ee ah وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
qeybaha hore ee bayaankan oo qoraal ahaa kuna qornaa luuqadda soomaaliga ayaa lagu bilowday ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo khamiis ah saacaddu markii ay ahayd siddeedda iyo tobanka subaxnimo weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigga maleeshiyada murtadiinta ah ee deegaanka baar sanguuni duleedka degmada kismaayo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka weerarka ayaa ku bilowday iqtixaam toos ah oo ay ciidamada mujaahidiinta dhowr jiha kaga jireen difaacyadii murtadiinta isla qeybaha hore ee bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi dagaal socday muddo kooban kadib waxay ciidamada mujaahidiintu allah fadligiis jibiyeen maleeshiyadii murtadiinta waxayna si buuxda gacanta ugu dhigeen saldhigga deegaanka baar sanguuni sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay kolonyo maleeshiyo murtadiin ah oo ay hawada ka taageerayeen diyaaradaha saliibiyiinta mareykanka kuwaas oo gurmad ahaan oga soo baxay saldhigyada saliibiyiinta ee garoonka kismaayo una soo dhaqaaqay dhinaca baar sanguuni kamiinka ayaa ka dhacay duleedka deegaanka buulagaduud waxayna ciidamada mujaahidiinta cadowga la beegsadeen weeraro iskugu jira qaraxyo duqaymo madaafiic iyo dagaal toos ah iyagoo ku qasbay inay dib ugurasho sameeyaan qaybaha dhexe ee bayaanka ayaa lagu yidhi khasaare iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac ayaa cadowga lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ah ee lagu qaaday saldhigga baar sanguuni iyo kamiinka lagula beegsaday duleedka buulagaduud sidoo kale waxaa jira maxaabiis laga qabtay cadowga iyo hub laga qaniimaystay bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhooritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga oga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah qeybaha dambe ee bayaanka ayaa lagu yidhi waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keligii u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون